بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaan samaynaynaa khulaaso intii aan soo dhaafnay khulaasaynayno saddexda asal bilowgoodii ka hor sidaan soo sheegnay kitaabkeenii mu-alifkuu qoray tarjamadiisa oo kooban ayaan soo marnay in la dhahayo maciisii shaykhu lislaam alcallaama maxamed ibnu cabdilwahaab altamiimi annajdi raxmat ullaahi calayh ka mid yahayna min culamaai alqarni athaani cashar culammadii qarniga laba iyo tobnaad joogtay hijiriya dhanka taariikhta oo hijirida markii loo fiirsho waxaan soo sheegnay sheekhaasi inuu dhashay kun iyo boqol iyo toban iyo shan hijiriyada iyadoo laga joogo laguna dhalay magaalada la yidhaahdo al cuyayna oo uu dhintay kun laba boqol iyo lixdii ku dhintay magaalada addarciya cimrigiisiina uu jiray markaasi sagaashan iyo kow ama sagaashan iyo laba waa la sheegay labadaba raxmat ullaahi calayh kitaabkan kadibna waxaan ka hadalnay kitaabkan asigu uu qoray inuu asagu leeyahay uu qoray ma ka sugan yahay ama kama sugna ayaan soo weyd oo soo marnay waxaan soo sheegnay inuu ka sugan yahay oo asiga iska leeyahay kitaabkani sida culamada isku raacsan yihiin asaguu qoray kadib waxaan ka hadalnay kitaabka magaciisu sidii laisku khilaafsan yahay waxaan sheegnay culamada qaar inay gaarsiiyeen toddoba magaco oo laisku haysto in la yidhaahdo kitaabkan haddaan akhriisanayno toddoba qool a ku jirtaan dhaanay qof kastoo saasaa la yidhaahdaa maya saasaa la yidhaahdaa maya saasaa la yidhaahdaa laisku khilaafsan yahay waxaan soo sheegnay in aqwaashaasi laba qool ugu xoog badan yihiin in la dhahayo halaathatu usuulin wa adilatuhaa iyo in la dhahayo al-usuul athalaatha waxaan soo sheegnay in xoog badan tahay in la dhahayo halaathatu usuulin wa adilatuha ama halaathatu lusuul oo laga xoog badan yahay in la yidhaahdo al-usuul athalaatha al-usuul athalaatha ma aha kitaabkan waa risaalo kale oo uu leeyahay sheekh naftirkiisii ugana talagalay ilmaha yaryar in lagu barbaariyo ayadana ma aha laakiin tan sida aan baxday waxaan dhahnay in dadka dhahayaan al-usuul halaatha mana aha tan waa mid kale risaalo yaro kooban oo a sheekha sigi uu leeyahay tan aan ahayn waa ka yar tahay tan aa weyn marka sida xooga badan inay tahay risaaladani magaceeda uu yahay alaaatu usuulin wa adilatuha ama alaaat usuul intaas markii soo sheegnay kadib waxaan sheegnay haddana mawduuc ku saabsan yahay kitaabkani waxaan dhahnay muxuu ku saabsan yahay waxaan dhahnay inuu ku saabsan yahay sheegnay alcaqiida fanka la yidhaahdo fan lcaqiida oo culuumta sharciga madaxdeedi u ah waxaan sheegnay caqiida istilaaxeena waan sheegnay waxaan soo marnay inuu dhahan inaan dhahnay xukmu adihni اljaazimu fain dabaqa alwaaqica faصaxiix wain khalafahu fafasid alwaaqic huwa alkitaab wالsunna kadib waxaan soo marnay ama sheegnay musanifku raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii inuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim qofkii gacantiisii fudus tahay nambaradu waa qaabkaasi waa uu nambaraysan karaa qofkii kale dhegta iyo wax ka xafido muraajaco musanifku raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan isweydiinay sababtu ugu bilaabay kitaabkiisii bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan dhahnay saddex ah sababood iu ugu bilaabay kow iqtidaa'an bikitaab illaahi tacaala labo ta'asiyan bisunnati nabiyi sala allahu alayhi wala alihi wasalama saddex calaa caadati lmusanifiin bisinkii kadib musanifka kitaabkiisii wuxuu ku kooban yahay saddex muqadimo iyo saddex asal saddexda muqadimo ayuu ka hadlay muqadimada koowaad wuxuu kaga hadlay afar masilo asagoo ku baraarujinayo daalibka waajib inay ku tahay qof kasto inuu barto masilooyin afar ah waajibkaasi inuu yahay cayni masalada koowaad ay tahay alcilmu waajibkii koowaad waay cilmi ayuu tacriifiyey wuxuu dhahay wahuwa macrifatu اllahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diin اlislaami biاladila masalada labaad ay tahay alcamalu bih in cilmigii la barto ama la bartay lagu dhaqmo waajib ay tahay ayadana kadib uu sheegay masaladii saddexaad inay tahay addacwatu ilayh cilmigii la bartay lagu dhaqmay in haddana la isugu yeedho waa dariiqa ahlusunna waljamaaca qolooyinka qaar ka mid a cilmi la-aan ayaa dadku u yeerayaan ayagoo jahli ku sugan laakiin ahlusunna way khilaafsan yihiin sidaasi awalan alcilm haaniyan alcamal haalian addacwa ilayh kadib uu sheegay maslada afaraad inay tahay asabru cala aladaa fiih waxa ilaahay sunnadiisii ah qofkii wax bartay wixii bartay ku dhaqmay dadku ugu yeedhay in la dhibaayo dhibkii meeshaasi yeeritaankaasi kala kulmana inuu ku sabro waajib ay tahay afartaas mislo uu sheegay waxaan soo ilaabnay keligiisii ma aha afartan mislo waajib inay yihiin barashadoodii waa lagaga horreeyey sheekha ibn lqayim raxmatullaahi calayhi afartaas wuu sheegaya kitaabkiisii zaadulmicaadka mujaladka saddexaad wuu ku sheegaya jihaadka markii maraayo alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi fii saxiixi bukhaari sharxiisii fatixulbaariga fatixulbaariga wuu ku sheegayaa saddexda afartan inay waajib ay yihiin barashadoodi araqaa'iga wuu ku sheegayaa sharax addoonka nafsadiisii inuu ku jihaadayo jihaad la galaayo ayuu kaga tilmaamayaa kaga hadlayaa afartan masleba inay waajib ay yihiin musanif keligiis ma aha afartii misle ayaa kadib wuxuu u sheegay daliil suura kaamila suurad oo dhan ayaa daliil ahaan u keenay oo la yidhaahdo suurat lcasri suurat lcasri wuxuu dhahay wadaliilu qowluhu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim wlcasri ina alinsana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bاsabr asagoo u daliishanayo afartii mislo barashadooda waajib inay ahayday hay-addaani tan koowaad daliilkeedu yahay ila aladiina aamanuu tan labaad daliilkeedu yahay wacamiluu saalixaat tan saddexaad daliilkeedu yahay watawaasaw bilxaq tan afaraad daliilkeedu yahay watawaasaw bisabri kadiba wuxuu keenay musanifku raxmat ullahi caleyh nin caalima min culamaa اlmuslimiin warkiisii ka hadlayo suuraddan fadaaisheedii ka mid ah oo ah ninkaasi alimaam shaaficiy qolkiisuu sheegay asigoo rabo daalibka inuu ku xiro fahamkiisii fahamka salafka aayaddan u faham suuraddan u fahamsan yihiin wuxuu dhahay imaam shaafici warkiisii lowma anzla allahu alaa khalqihi uj lowma anzala allahu xujata calaa khalqihi ila hadihi suura lakafathum kadib wuxuu sheegay haddana caalim kale min culamaa lmuslimiina ka mid ah warkiisii oo ah alimaam lbukhaari raxmat ullaahi calayh imaam bukhaari tarjamadiisu keenay asagoo u tarjamaysanayo cilmigii iyo camalkii qoolka yaa horeeya oo wuxuu dhahay baabon alcilmu qabla alqowli walcamal sideedaba baabkan wuxuu ku saabsan yahay in cilmiga iyo camalka iyo qoolka hee cilmiga horeeyo camalka dambeeyo waa bannaan tahay ma bannaana waan yeelayaa ma yeelaayo ka hor cilmi loo baahan yahay kadib imaam albukhaari ayaa daliil keensaday misradaani asaga u tarjamaysaday kitaabkiisii saxiixga ah qowluhu tacaala faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik asagoo u daliishanayo camal cilmiga inuu ka horeeyo camalka faclam anahu laa ilaaha ila allah wuxuu daliil ugu dhigay cilmigii wastakfir lidanbikan wuxuu daliil ugu dhigay camalkii alimaam albukhaari ayaa daliilkan keensaday musanifkana waa keenay asagana waa raacsan yahay daliil ahaan u keenay meeshaani waa daliil fabadaa bilcilmi qabla alqowli walcamal buu dhahay ilaahay wuxuu ku bilaabay aayaddaani camalkii iyo qoolkii ka hor cilmi muqadimada koowaad musanifka intaasaa kusoo hulaasayey muqadimada labaad wuxuu kaga hadlay saddex misilo markii asaga baraarujiyey daalibka inuu waajib ku yahay qof kastoo nina muslima gabadh kasta oo muslimad ah korkeeda inuu waajib ay ku tahay saddex masilo barashadoodii barasho keligeeda maahane iyo walacmalu bihin ku dhaqankoodii saddexdii misl ayuu kala dhigdhigay waa sheegaye midda koowaad wuxuu dhahay aluulaa ana allaha khalaqanaa warasaqanaa walam yatruknaa hamalan bal arsala ilayna rasuula faman adaacahu dakhala aljanna waman casaahu dakhala annaar ayadoo ku saabsan tahay masladaasi aan soo sheegnay towxiid arububiya aayad daliil uu keenay markaasa wuxuu dhahay qowluhu tacaala yaa ina arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircauna rasuula facasaa fircaunu rasuul faakhadnaahu akhda wabiila kadib masaladii labaad ayuu sheegay oo ah hee ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu fii cibaadatih laa malakun muqarabun walaa nabiyun mursalun ayadana ku saabsan tahay towxiid aluluhiya soo dhahnay haddana masaladaas ayaa daliil u keenay wuxuu dhahay wadaliilu qowluhu tacaala waana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada asagoo daliilkii u ula jeedo falaa tadcuu maca allahi axada in allaha raallaan ku noqonaynin cibaadadiisii cidna in lala wadaajiyo kadib masaladii saddexaad uu sheegay oo saddexdii masalo ahayday in la barto waajib in lagu dhaqmana haddana waajib oo wuxuu dhahay ana man ataaca arasuula wawaxad allah laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaadda allaha warasuulah walow kaana aqraba qariib oo ayadana ku saabsan tahay masaladii muhimka ahayd oo min usuul اdiin oo loo yaqaano alwalaau wاlbaraa oo macnaheedu uu yahay in mu'miniinta iyo iimaanka la xiriiriyo gaalada iyo kufriga la gooyo khulaasadeed u tahay markaasa wuxuu keenay aayad daliil ah wdaliilu qowluhu tacaala laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi wاlyawmi اlaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan waayadahum biruuxin minhu ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مقدمين إلا بعضنا سدح على سن مثله مع الأدلة دودي أو دليل كودي أيوة ساسو الشيء kadib wuxuu u gudbay inuu ka hadlo masalada ee muqadimadii saddexaad oo ku saabsan mafhuumu lcibaada cibaado wixii laga wado oo maxaa laga wadaa cibaado maxaa cibaado ah ayuu kaga hadlay markaasaa wuxuu keenay nebiyullaahi ibraahim diintiisii tacriifkeed wuxuu dhahay أن العلم أرشدك الله لدعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين مربطة إن لغو تعريفي أو لغو قيحه نبي إبراهيم من الذي سأل ملة وحلق وضع الدين والطريقة diinka iyo wadada la maraayo alla xaggiisii loo maraayo ayaa laga wadaa milla meeshaani ma rabtaa buu dhahay inaan kuu sheego nebi ibraahim milladiisii oo nebi ibraahim oo ah kii la amray nebigeeni inuu raaco ah ii sheeg waay sheekhase wax la weydiiyey oo kale iska dhigaya jawaab u bixinaya haye waxaa waaye uu dhahay an tacbud allaha waxdahu mukhlisan lahu diin allah keligiisii inaad caabudid adigoo asaga dartiis u caabudayso riyaa iyo shirki meesha ka ilaalinayso ikhlaas laba arrin uu ku sheegay alcibaada alikhlaas diinteenina labadaasay ku dhisan tahay alcibaada walikhlaas cibaadada alla la caabudayo lagu caabudayo dariiqii nebi moxamed iyo ikhlaas dartiisi loo samaynayo labadaas le waay bal nebigeeni waxaan sheegnay in isaga naftirkiisii diintiisi ay ahayday xaniifiya bucisto bilxaniifiyati samxa nebi ibraahim diintiis oo qeexitaankeeda saas u yahay ayaa allah wuxuu amray buu dhahay sheekha jamiica annaas dadka dhan hee min carabihim wa cajamihim wa abyadihim wa aswadihim min cahdi aadama ilaa aakhiri اlbashari fi اdunya carabkoodii cajamkoodii caddaagoodii madowgoodii laga soo bilaabo aadam ilaa adduunkan dadku kan ugu dambe laga gaarayo inuu amray ilaahay nebi ibraahim diintiisii warcad way soo maa amarkaasina dilla u sheegnay kadib wuxuu dhahay waqalaqahum laha tan allaah makhluuqu u abuurayba ama ins i jin naaska u abuurayba inay tahay nebi ibraahim diintiisii oo ah an tacbud allaha waxda mkhlisa lahu din wax kale ma ahaba adduunkaana waxaa loo keenayaa dadka intaasay tahay daliiluu keenay markaas wuxuu dhahay kamaa qaala tacaala wamaa khalaqtu ljina wاlinsa ila liyacbuduun aniga uma abuurin buu dhahay allah insi iyo jin wax kale ilaa waxa un abuuray keli ah caabuditaankii caabuditaankaygii liyacbuduun iyo noo fasire wuxuu ku fasirey liwaxiduun waxaan ka fahmaynaa meeshaasi cibaado iyo tawxiid inay isku mid a yihiin kadib ayaa wuxuu noo sheeg wuxuu noo sheegay musanifka raxmatullahi caleyh wa acdamu maa amara allahu bihi atawxiid amar alla bixiyo addoomihiisii amro kan ugu weyn inuu yahay tawxiid kidiba tawxiidkii noo qaxay wuxuu dhahay tacriifu u sheegay he wahuwa ifraad ullaahi bilcibaada allah in loo keliyeeyo cibaadada kulligeed ama qool ha ahaato ama ficil ha ahaato ama ictiqaad ha ahaato meel kastoo ka timaadaba in la siiyo cibaadada allah tabaaraka wa taala cid kale loo diido kadib wuxuu sheegay haddana wa acdamu maa amara allahu wa acdamu maa nahaa canhu ashirk wixii alla diido nahyo nahyiga waan soo ilaawnay laba loo qiibinayaa nahyiga naftirkiisa waxaa loo qiibinaya labo nahyu taxriim iyo nahyu tanziih ala yihahdaa kan hadda waa kii taxriimkii waay nahyu taxriim waay waa xaaram allah in lala wadaajiyo waay wa acdamu maa nahaa canhu ashirki buu dhahay kadib shirkiga ayaa tacriifiyey wuxuu dhahay wahuwa dacwatu gayrihi macahu in allah keyrkiisii la caabudo lala caabudo haddana allah ayaa la yidhaahdaa tanna intaasna waxa wuxuu ku gebagabeeyey oo ku dhammeeyey musanifku raxmatullahi calayhi muqadimadii saddexaad daliilkeeduu sheegay inuu yahay kan ilaahay amro kan ugu weyn tawxiid iyo wixii ilaahay diiday kan ugu weyn shirki inay inuu yahay ayaa aayad u sheegay daliil ahaan saxiix axsanta baaraka allahu fiik waxay tahay aayaddana qowluhu tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay caabuda dadahow waxna ha u wadaajinin laabudda cibaadana waa la amray shirkina waa la diiday wacbudullaaha keligeeda ma dhihin allah walaa tushriku waa la dabdhigay maxaa yeelay iimaan ee tawxiid taa ma noqonaayo ilaa shirki meesha lagaga saaro aayaddaas ayaa kusoo gebagabeeyay iyadoo loo yaqaano aayaddaasina aayat lxuquuq alcasharati culamada ay u yaqaanaan tobankii xaq aayaddii lagu sheegay oo xagga kow yahay xaq ullaahi tabaaraka wa tacaala xaqullaahina waxaa soo galaya xaqu rasuul wuxuu soo hoos galaya xaqii allah saddexdan muqadimo markii uu saas uga hadlay ayaa hadda marka intan wixii ka dambeeyo kitaabkii magaciisii hore lanoo soo sheegay intan ka bilaabanaa weli kitaabkii maba gaarin ba aniga waa noo dhibnaa gogol xaram kusoo jirnay meeshii markii la degaayo hee waa la habeeyaa soo maa waa la habeynayaa weelka markii la rabo in wax lagu shubto waa la dhaqa waa la nadiifinayaa meeshii markii la rabo in la dego waa la habeynaya waa la xaaqayaa markii la hagaajiyo ayaa qofkii fadhiisinaya weelkii wax lagu shubanayaa meeshaasi waxay noqonaysaa meel nadiif ah guri waa la dhisaya markii la dhisa la digaya la degaya soo ma dhis way tan hore asaas waay kadib intaan markii aan laqno ee hadda kitaabkii lanoo sheegi doona wuxuu ku saabsan yahay dhan saddex asalay ku saabsan yahay bes saddexdaasi asalna jumlatan horey a usoo qaadatay tafsiilkooda ee meeshaan marka mid kasta u sharaxayaa asagoo adiladiisii wato waxaan bilaabaynaa beri intii ka horeyso bilaahi towfiiq